asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu wacan oo wanaagsan dadweynihiina sharafta leh ee naga dhegaysanaya ee naga dhegaysanaya adduunka dacaladiisa waxaanu ku salaaminaa salaamta islaamka asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu cabdirasaaq ismaaciil darwiish kusoo dhawow madasha sigistii ka horeysa waxaa ugu muhiimsan laba sababood kow waxaan rabnaa inaan halkan ka cadayno in aan ku sugannahay magaalada cadaado ee nolosha maamulo dhisida gobolada mudug iyo galguduud marka labaadna waxaan rabnaa halkan inaan ka cadayno mawqifka aan ka taagannahay sida ay u maaraysay dowladda federaalka dimuqraadiga soomaaliya arrinta iyada ah okay marka sidee ayaad leedihiin ayay dawladdu u maaraysay marka u horeysa soomaaliya waxaay ahayd jamhuuriyad looga taliyo muqdisho oo keli ah ee aan lahayn maamul goboleedo waxaa ku dhacay burbur burburkaas kadib muddo dheer dadyowga badankoodu waa kasoo kabteen dhismihii dawladda meelgaarka soomaaliya wakti dheer ayuu qaatay waxaa looga gudbay dawladda federaalka soomaaliya oo aan ahayn kumeel gaarka taasoo muhiimadu ahayd in loogu gurguurto hanaanka dhismayaal maamul goboleedo rasmi ah marka laga reebo kuwii ka horreeyey arrintaasu waxay sababtay in dawladda ay ku dhawaaqdo julaay kowdeedii in gobolada mudug iyo galguduud loo dhisi doono maamul waxay hadda qaadatay wakti gaaraya toban bilood arrintaas ayaa waxay sababtay marka in marka dawladdu ay ka hadlayso meediyaha ama ay bulshooyinka warka u jeedinayso in ay isticmaasho magaca gobolada mudug iyo galguduud markii arrintaa farsamo loo bedelayana laga hadlo oo keli ah koonfurta mudug iyo galguduud waayahay cabdirasaaq maxaa ku jaban dawladdu ha waxaa ka jirta dowlad goboleed ayaa ka jirta dhinaca mudug weliba dhinaca aada sheegtay dhinaca waqooyiga haddii ay dawladdu tiri koonfurta mudug ha israaceen maxaa ku jaban taas marka horeysa waxaa arrintaas ku jaban laba arrimood dastuurka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya wuxuu qabaa waxaa loo dhisi karaa maamul goboleed ama dhisan karaaba inay yihiin laba gobol iyo wixii ka badan haddii la yidhaahdo koonfurta mudug iyo galguduud waxaa halkaas looga tillaabsaday qodob kamida maamulka dawladda soomaaliya ku dhisan tahay midda kale marka la cadaynayo cidda maamulka dhisanaysa oo ay dawladda ku gacan siinayso waxaa la sheegaa oo lasoo qaadaa mudug iyo galguduud sidaa la asligeed gobolka mudug in dhammaantiisa laga hadlo oo la caddeeyo marka laga hadlayo dhanka hadalka ay tahay marka ficilka ay tahayna qayb loo rogo waa arrin aan sinaba suuragal ku ahayn waxaanan ka sheeganaynaa tabasho aad iyo aad iyo aada u badan baan arrintaa kasoo jeedinaynaa laakiin cabdirasaaq marar badan hadda waxay socotay maamul sameyntu wakti badan ayay socotay idinka laftigiinu meesha waa fadhiideen oo waa ka qayb gasheen maxaad kaga qayb gasheen madaxweynuhuna muxuu inii sheegay maxaana u dejiseen in iyo israacayaba u dejiseen idinku waxaad joogdaan cadaadaad joogtaan wakti badanna waad joogteen markii aad tegayseen ma waxa layna yidhi mudug ayaa dhinacan usoo go-aysa mise waxa layna yidhi qeyb mudug ka mid a ayaa dhinacan soo aadaysa annagu marka aan soo tegeynay muhiimadu ma ahayn in cidu hadal gooniya na tiri ama hadal gooniya cidu annaga si gaara noo tiri aan kusoo kacanay waxaan kusoo kacanay dareenka iyaga iyo amaawiirtii ay sida guud u bixisay dawladda federaalka ee soomaaliya oo ahayd in gobolada mudug iyo galguduud loo dhisayo maamul ee ma ahayn wax si khaas a qoqof ama koox ahaan cidi noogu sheegtay arrintaas waayahay hadda waxaanu ognahay in dawladda iyo dowlad goboleedka puntland ay isku raaceen madaxweynuhuna hadda joogo garowe ay isku raaceen in dhinaca koonfureed ay raacdo cadaadu raacdo arrintaa wax makala socotaanay joogitaanka madaxweynaha federaalka soomaaliya ee garowe waa qeyb kamida shaqadiisa iyo mas-uuliyad wadareedka milkiga wadaagga ah ee bulshadu u igmatay ee loo doortay mana ahan wax aan hala yaraatee wax xasaasiyada ka qabno inuu la kulmo madaxweynaha puntlandna waa door kamida doorarka madaxweynuhu u xilsaaran yahay mas-uuliyiinta maamul goboleedada inay kulmaan oo ka wada hadlaan danaha soomaaliya balse puntland markii xaqiiqda laga hadlayo waa maamul annaga gobolada dhexe aanu darisnahay walaalanahay lix iyo toban sano dhisnaa soo shaqeeyey howladii federaalka soomaaliya ah waxaana naga dhexeeya wanaag sidaasaan u garawsanna waayahay laakiin waxa weeye weli puntland ayay ka tirsan tahay dhinaca oo dee dowlad goboleedka ayay ka tirsan tahay waxayna leedahay madaxweyne waxayna leedahay baarlamaan intaydaan ninku laftigiinu ka iman miyaydaan soo wada hadlinoo meel isku soo raacin intaydaan meesha iman mise idinka keliya iska yimi ma ahan waxaan ka hadlaynaa hadda in gobolka midug waqooyigiisu loo isticmaalo cusbada raashinka ka dhadhanta ee aan ka muuqan mana ahan mujtamac la inkiri karo iyo deegaan la inkiri karo haddii dowladda federaalka iyo puntland ku heshiiyeen in magacana federaalku isticmaalo maamulkana puntland isticmaasho waa meesheeda hadday saa ku heshiiyeen oo ma ogin laakiin waxa hadda muuqan kara ayaa sidaas ah mana ahan mujtamacaas mujtamac la inkiri karo ciyaadadooda iyo rabitaankooda hadday baarlamaanka ku jiraan soomaaliya waa jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waana milki wadaag ah oo ummaddu leedahay mas-uuliyadda madaxduna waa mid milki wadaag ah oo ummaddu leedahay ma ahan ayagu in ay door u leeyihiin inay kala qoqobaan bulshada oo u isticmaalaan hanaan qabyaalad farsamaysan oo ah waxa keliya oo maanta gumaystaha ah oo soomaaliya ku haray waayahay laakiin dhowr jeer buu madaxweynuhu wuxuu yimi cadaadu yimi marnaba ka wada hadasheen arrintan ah gobolka mudug meesha ay raacayso haddana wuxuu la soo saxeixanayaa in goboladaas dhinaca koonfureed la raaciyo cadaado idinka laftigiinu ma la fadhiisateen madaxweynaha mana isku raacdeen meesha ay gobolkaasi aadayo madaxweynaha markii uu yimid cadaado waxaan isku daynay annaga oo ah toddobaatan iyo shan qof oo kasoo jeeda waqooyiga mudug inaan la kulanno nasiib daro wax fursada uma aanu helin waayo wuxuu ku mashquulsanaa inuu qanciyo hal beel ah oo aad dareemayso sida loo qancinayo in ay dawladdu ka leedahay maslaxad gaar ah waayahay maxaa ka wadaa beel gooniya beeshu waayo waxaan ka wadaa anigu hadda aniga oo aan doonayo inaan cidna afka ku dhufto qayb kamida beelaha gobolka mudug iyo galguduudbaga oo u badan weliba deegaanka ama cadaado iyo dhuusamareed ayaa madaxweynuhu si caadiya ugu mashquulsanaa inuu ayaga dana khaasa kala hadlo ma ahayn halkaasna waxaa qayb dhan oo ku lumay ah mas-uuliyad wadareedkii bulshada soomaaliyeed oo dhammaa oo xambaarsanaa waana noo suurageli weyo inaan la kulano annagoo albaabkiisa taagan oo aan ka dhaqaaqin maalinna laakiin cabdirasaaqow marka madaxweynuhu aanu inila hadlin ayadaana waxna iska weydiin puntland madaxweynaheedana ayadaan tala kaga iman ma umalanaysaana inaad idinka laftigiinu qardajeex wadaan muwaadinka soomaaliga ah oo nool oo nafta ku jirto waxa uu leeyahay xuquuq asaasi ah oo kamid ah xaqa iyo xorriyadda aragtida siyaasadeed dhaqdhaqaaqiisa iyo cabiir inuu cabiro ra'yigiisa taas ayaa waxay noo fasaxaysaa maadaama maamul loo dhisahayo gobolada mudug iyo galgaduud annaguna aanu kasoo jeedno deegaanka mudug inaanu cabiro ra'yiga yaga isla markaasna sida ay nala tahay aan soo bandhigno ee ma ahan inaanu qordajeexayn
waayahay adiga yaa arrinta kugula socda yaa hadda kula jooga kala noo dhiibi kartaa mas-uuliyiin kula joogaa ma jiraan waxaan kuu dhiibayaa marka horeysa afhayeenka beeraha waqooyiga mudug mudane ibraahim maxamuud maxamuud ibraahim murux waayahay ii dhiib mudanaha assalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu usoo dhawow maxamed ibrahim afhayeenka odayaasha ka socda mudug waan dhawa
mar dhawato aad warbaahinta siisay waxaad sheegtay in ay dawladdu caddaysay in ay maamulku loo sameeyey loo sameeyey mudug qaarna ay ka dhigtay koonfur qaarna ay ka dhigtay waqooyi maxaad ka waday arrintaas ujeedada ama fikirka aan ka lahaa waxay ahayd runtii mudug waa gobol caan ah la yaqaano xaqiiqii markay tahayna runtii de kollay afka markii laga wada sheego gobolka mudug ma yeelanayo waqooyi iyo koonfur wuxuu noqonayaa hal gobol oo keliya sida dastuurka ku cadna waxaa la xaqiijiyey in maamul loo sameynayo laba gobol iyo wixii ka badan sida awgeed waxa anagu aan hiraacina ama aan doonaynay waxay ahayd magaca ah waxaa maamul loo samaynayaa galgaduud iyo midug xaqiiqdii marka waxaan uga jeeda waxay ahayd in ay midug tahay midaan kala qaysaneen ay mid keliya tahay tan annagu aan u nimid doonaynana ay ahayd magaras sidaa awgeed marka annagu waxaan doonayna waxay tahay in ay dawladdu cadayso ama qeexdo waxa looga baahan yahay in ay maamulka u sameynayso oo ay tahay in ay waqooyiga iyo midug waqooyiga iyo koonfurta midug ayagoo mid ah in maamulka loo sameynayo iyo in maamulka loo sameynayo galguduud iyo koonfurta mudug waayahay maxamuud waxaan ognahay imaan dadkii mudug weli laga qaadin oo la odhan xaggee raacaysaan ma dhinaca cadaalaad raacaysaan mise puntland ayaad joogaysaan waxaan ognahay in lagu dhexdhexaadiyey dawladda puntland iyo dawladda kumeel dawladda rasmiga ah ee xamar joogta in waqooyi iyo koonfur loo kala qaybiyo dhinacii ay hore u maamuli jirtana ay puntlandteeda joogto dhinaca kale ee iyada koonfurtuna ay dhinacan soo aado maxaa taa ku jaban haddii aan dadkii intiisleeyahay waxay rabaan dhinaca puntland inay joogaan dadkooda xaqiiqdii kale waxay tahay horta anagu waxaanu nahay dad miduga waxaana leenahay xaq iyo xuquuq dhamaystiran kaas aanu kaga hadli karno aftidayada magara waayahay marka yaad kaloo meesha joogaad ii dhiibi kartaa maxamuud waxaan kuu dhiibayaa cabdiraxmaan maxamed jaamac xiin oo ah kabsan kusoo dhawow madasha sigisti kusoo dhawow hawsha aad meesha u joogtaan ma noo faahfaahin kartaa maxay tahay adoo magacaaga noo sheegaya a bismillah magacaygu cabdiraxmaan jaamac xiin baa la yihahdaa dhinacee kasoo jeedaa ii socon dhinacee kasoo jeedaa maxamedow
waxaan kasoo jeedaa waqooyiga midug baan kasoo jeedaa degmada degmada waayahay waayahay imsaad meesha joogteen maxay tahay ujeeddada aad meesha u joogteen adeer maaan meesha u joognay rag oo la yaqaan weeye waxaanu meesha u joognaa waxay ahayd muddo badan baan nagu meeshaan joogna cadaado waxaan u joognay maamul samayntii dowladda federaalka ku dhawaaqday oo ahayd maamul samaynta gobolada dhexe mudug iyo galgaduud baanu meesha u joognay
waayahay sida ragga hadda kale ii sheegayaan madaxweynihii ismaynan arag oo madaxweynihii dhowr jeer uu meesha yimi inin lama kulmin sababtu inin ka warwareegayo ma u malanaysaan inay tahay inaanay dhinaca aa hadda idinku joogtaan imay ahayd imaanay meesha joogin
maysan ahayn waanu joognay waana uu ka warqaray wax cad bayna ahayd waana uu ku yimid waxa weeye dantii uu lahaa waxay ahayd oo culayska ugu badanay ay ahayd gobolka galgaduud iyadiina waa uu qanciyey kabacdina waa naloo diiday ama si waxaan ku oran karaa nalooma kasbin in aanu madaxweynaha aragno sidii raggi hore kuu sheegeenna muddo badan baan waxaan taagneen albaabkiisa waayahay haddii arrintu ay sidaa tahay oo madaxweynihii ayadaan arki karaynin oo madaxweynihiina idinka warwareegayo haddana uu joogo dowlad dowlad goboleedka puntland uu la joogo ma kula tahay maxay tahay idinka aad hadda rabtaan inaad ku dhaqaaqdaan annaga horta sibayada dad xoraanu nahay oo ummad baanu nahay jirta oo caalamka iyo adduunka iyo soomaaliya laga aqoonsan yahay baan ma aha wax qarsoon baan nahay dadka ugu taytalka sarreeya oo sida hadda aragtida lagu cabiro dadka soomaaliyeedna waanu nahay annagu marka dad xaquuqle baanu nahay dad xoraanu nahay dad waxaanu nahay tashan karo qaab walba u tashan kara madaxweynaha puntland iyo madaxweynaha federaalku madaxweynaha federaalku xaq buu u leeyahay inuu tago maamul goboleedyada marka taasi waa dalkii uu mas-uuliyadda isaga uu ka ahaa oo maamulada uu kormeerayo ama ula shaqeeyo xaq buu u leeyahay laakiin annagu xor baanu nahay oo waxa weeye wixii aragtidayadu iyo annaga aanu ka badan yihino baanu samaynaynaa
waayo haddaba imsaad meesha joogteen oo imsaad fadhideen cadaado muddo afar bilood boogaa gaa joognay waayahay maxaa is odhan kartaan oo hadda dadka u sheegi kartaan oo is odhan kartaan waa inii hergaleen wax fiican baan noo horgalay wax badan baanu kala derisnay meesha waxaanu kala derisnay waxa weeye in koonfurta midug iyo galgaduud haddii wixii aanu ku heshiinay oo four bonty five aanu ku dhisanay ee qawaaniinta ahayd ee dowladnimada dowladda federaalka iyo sharciga qawaaniinta maamulada lagu samaynayo noo dhexeeyey haddii dowladda federaalka ay mas-uuliyadeeda ay jeliyaan waxaa nooga hagaagaya waxa weeye hal gobol iyo iyo hal gobol iyo bar inaysan noqon karin maamul waa iska caddaa marka annagu deegaamaanu leenahay oo gobollaanu leenahay oo deegaamada yag iyo guryaha yag baanu ku waananaynaa caalamka iyo adduunkana sidaasaanu u sheegaynaa weysiinaynaa dowladda federaalka iyo dadka annaga baarlamaanka noogu jira wasiirada iyo soomaaliya dhanna waa weysiinaynaa
waayahay yaa kaloo jooga magaciisa ma noo sheegi kartaan iyo titalka u haysto
axmed siciid brofessor axmed siciid saalax baa ila jooga oo brofessor kasoo jeeda waqooyiga gobolka mudug
waayahay dadweyneheena sharaf kale kusoo dhawaada madasha sigisti oo maanta ka wareysanayay odayaal ka socda dhinaca waqooyiga mudug kusoo dhawo professor axmed mana maqlaysaa waa dhow waa dhowahay waa dhowahay waan salaamaya dhamaantiin waanu kaa qaadnay professor axmed su-aasha kale oo aanu kuweydiinayno siday odayaashii horena noo sheegeen in aydan weli madaxweyne la kulmin dadyo badan ayaa hadda laftigoodu ama qabiilo badan ayaa ka baxaya shirka cadaado oo ay soo tartarayso inay kasii baxayaan idinka waad ujeedaan oo weli madaxweynihii iyo ergooyinkii meesha joogay weli idinlama hadlin talada ma kula noqonaysaan dadkii aad ka timaadeen iyo dhulkii aad ka timaadeen horta waxa weeyaan su-aashaas aad iyo aad ba cajiib u tahay waana mahadsan tahay waxa weeyaan horta meeshan ka nimid meel hadda aad u fogo soomaaliya ka baxsan maahana waa magaalada gaalkacyo oo noo jirta boqol labaatan kilomitr degmada cawada jirta ma garatay waxa weeyaan tagitaankeeda iyo ku noqosho tagitaankeeda iyo ku noqonshahoodana wuxuu leeyahay annagoo meesha tan ka quusana oo ogaana ummadda soomaaliyeed welileeyahay federaal baatin inaysan waxga wadaagin aanu ogaano baanu ka noqonaynaa ma garatay si fiican
haddii ilaahay ka dhigo oo ay waxa weeyaan sida hadda beelahaasi shirka uga baxayaan ay kusii socoto oo xaaladdu ay ka xumaato dawladdu sii xumayso si fudud oo sahlan baanu ugu noqonaynaa magaaladayadii iyo gobolkayadii annagoo wada socno gobolka mudug oo aan lahayn hayb iyo kala qaybsanaan ilaa xataa kuwii damiga ku jira waa midigaya waa noqonayna waayahay professor axmed haddii aan kuweydiiyo su-aasha kale waxaan ognahay dhinaca aad idinku kasoo jeedaan inay kamid tahay puntland oo aasaasan wakti dheerna soo jirtay maxaad kaga dooranaysaan maanta meel saa laysugu haysto madaxweynihii aanu idinla hadlaynin imaad intaad timaadaan aad aad tirahdaan waxbaanu la qaybsanayna horta madaxweynuhu dadka inuusan qaybna la hadlin qayb laga hadlo dee madaxweynayaashiga shan labaatanka sano dalka soo maray waa caadaha lahaayeen oo ceyday leeyihiin maaha ma garat annagu dadkeeda waqooyiga ka soo jeeda horta waa run puntland baa ka talisa puntland baa waxa weeyaan maamul u ah puntland baa institutionskii iyo wixii loogu talagalay dhistay laakiin dawladdii federaalka soomaaliyeed baa hadalkan iyo ereygan ka yimid isagoo waxa weeyaan weliba miisaan leh oo waxa weeyaan beesha caalamka ugula socoto marka sidaa la asligeed annagu ma qabno bal horta gobolka mudug oo dhan in dawladnimadii uu wax ka qabsado maamulka la dhisayay baanu doonaynaa kabacdeena waxa weeyaan dhulkan la leeyahay waqooyiga mudug puntland baa ka talisa waxaa keenaya shaksigii shalay ku dhawaaqee madaxweynaha ahaa iyo dawladdii central governmentiga dhexe baa laga sugaya inay xuduudii sugto oo laga sugmeeyo qof halkan madaxweyne ka noqonaya mana uu raadinayo waxaa raadinaya waa dawladda dhexe waayahay professor axmed haddii aan kuweydiiyo su-aal kale marka laga reebo waqooyiga puntland adigu dhinacee ahaan baad kasoo jeedaa degmadee ama tuuladee baa matalaysaa degmada gaalkacyo degmada gaalkacyo ayaad kasoo jeedaa ma noogu dhiigi kartaa mas-uul kale oo isagu inala fadhiya haddii ay jiraan ha waxaan kugu dhiibayaa sarkaal sare oo ka tirsan waxa weeyaan hadda halkan joogo la yihahdaa cawil maxamed xoos qaaqof
calaykum wasalaam waraxmatullahi wabarakaatu cawil cawil cawil cawil kusoo dhawow madasha sigisti kusoo dhawow su-aasha aan kuweydiinayno cawil horta marka la yidhaahdo waqooyiga gaalkacyo bal noo sheeg marka hore dadka u sheeg meesha aad kasoo jeedid dhinacee kasoo jeeda waa dhawa waana mahadsan tahay degmada gaalkacyon kasoo jeedaan
adigu degmada kasoo jeeda kollay odayaashu waa noo sheegeen ujeedaday meesha u yimaadeen imaad fadhideen ilaa afar bilood aad fadhideen marka laydinka reebo dadkiina meesha fadhiya iyo odayaashiina aanu la hadalnay marka laga reebo yaa idinkula socda imaad idinku aad mas-uul ka tihiin ama aad halkaa u fadhiisataan oo tidhaahdaan gobolku waa inuu soo raacaa cadaado iyo dhinaca soo raaca yaa idinkula jira taladaas wallahi adeer waa intaas kuma odhan karo laakiin waxaan qiyaasayaa waa boqolkii konton bulshada ku nool waqooyiga mudug in ay taageersan tahay maamul mudug iyo galgaduud inay mid noqdaan annaguna waxaanu u dooranay sidaas horey sidaa ugu cabirnay intii inta maamul la sameeyo uu noqon lahaa wax qabiil ku isman
oo isbaarada qalbiga ay bulshada u dhaxayn lahayd in ay noqoto bulshadii mid isu furan oo wax wada dhisan karta oo wixii la dhisaya aan qabiil lagu salayn ay noqoto bulshadii mid isu furan oo wax wada dhisata oo umma soomaaliyada oo wax wada qabsata sidaas ayaan u dooranay oo ahayd in kala qoqobka laga baxo dadku kala qoqoban yahay oo kala xirxiran yahay
waaya laftiinu midhaa siimo qodqodaysaan oo siimo kala jejabinaysaan puntland oo saddex hadda gobol ay ku soo hadhay oo gaalkacyo ay ka mid tahay inaad sii kala googoynaysaan oo laftigeeda aada waddaan kala googo iyo kala jajab anigu puntland hala googooyo hala fatawiyo midna ma lihin waxaana rajaynaynaa inaysan fatawina ay jirto ismana layaadar waa saddex gobol oo puntland intaa way ka weyn tahay waa ka dhulweyn tahay wayna ka gobollo badan tahay waana jiraysaa waana jiri doontaa haddii ilaahay idmo laakiin annaga aragtida tustay dadka derbigii baarliin loo dhaxaysiinayo in laga daayo dadka kala hoqobka oo bulshadu ay isku daranto oo soomaalinimo wax loo wada dhisto baa nagala habboonaatay kala qoqoban iyo waxyaabaha la dhex dhigayo iyo maamul baa la samaynaya haddii la yidhaahdo in qabiil lagu saleeyo sidaasaan noo dooranay ma aha inaanu puntland macaarad ku nahay ama aanu jecelnahay inay burburto ma jeclin inay waartaanu jecelnahay intaas sheegaysna way ka dhulweyn tahay aragtidayada baana annaga sidaana tustay waxaanan aragtidayadaasi markaan xabiraynay aanu ka shiyaal qaadananay ku dhawaaq madaxweynuhu uu ku dhawaaqay laba gobol oo midab iyo galgaduud la yidhahdaa maamul loo samaynaya warka madaxweynuhuna sida la qadariyaayo madaxweyne wuxuu ku hadlaa waa difeeto sidaa awgeed iyadaa difeeto kasoo baxday ayaanu waxaanu go-aansanay inaanu walaalahayada dariska la wadaagno maamulayo go-aankayadu sidaas aragtiyaanu cabirnay waana ku faraxsannahay midaanu ka xunnahay maa ilaa iyo haddana waa ku taagannahay madaxweynahawaxaanu ka doonaa in ay caddeeyaan doorasiga siyaasadeed ee ku aadan arrintaas dowladda federaalka ay ka leedahay in la yidhaahdo mudug iyo galgaduud baa maamulka loo samaynaya marka midiya la soo istaaga haddana wax kale hoos laga wadwado waxa kala geli karaa maa dowladdu waa inay caddaysaa in mudug iyo galgaduud loo dhisayo maamulka iyo in loo dhisayo koonfurta mudug iyo galgaduud oo dastuurkii kitaabka ay gacanta ku saareen har cad madaxweynaha iyo xukuumadda federaalka soomaaliya ay jibinayaan annaguna markaas dhibaato naguma hayso inaan guryaha iyadu u noqono waa intaas laakiin cawlow sida ay sheegayso madaxweynaha puntland iyo kan federaalka iyo u n intaba waxay tiri oo caddaysay in gobolka mudug uu noqon doono labo waqooyi iyo koonfur koonfurna ay cadaado raacinaysoto waqooyina ay ka taliso sida puntland ay ka talinayso ay ka talin doonto oo sideedii noqon doonto idinku taa maxaad uga soo horjeysateen wallahi ader waa kasoo horjeednaa kuma lihin laakiin waxaanu yeelaynaa markii madaxweynuhu intuu media ka la yidhaahdo maamulka waxaa loo samaynayaa mudug iyo galgaduud ma aha hala ogaado waxa maamulka loo samaynayaa waa koonfurta waqooyi koonfurta mudug iyo galgaduud midiya madaxweyne markuu sidaa ka yidhaahdo oo warkiisa digrasada ah anagu aanu sidaan ku doorannay uu isbedelo oo isbedel galo waan taageerayna anagu guryahayaga aan laabanayna dhib laguma hayso waayahay yaa kaloo inala jooga oo mas-uul aan la hadli karna ugaas maxamuud baan kuu dhiiraya
yaad ii dhiibaysaa ugaas maxamuud ugaas maxamed ugaas ismaaciil in la yidhaahdo
asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmat ullahi wabarakaatu kusoo dhawow madasha sigistii aan ugaas n aada iyo aad ayaan kuu salanay kuna soo dhawow mada madasha sigistii aan su-aasha aan kuweydiinaynaa waxa weeye ugaas adigu waxaad tahay ugaas baa tahay had iyo jeer ugaasaduna waxay ka shaqeeyaan dhinaca nabadda oo dhinaca siyaasadda badanaa kuma jiraan hadda waxaa loo badanaya inay ugaasadii soo galeen siyaasadda sidaas hadda aanu kaa dareemayno oo aada u fadhidid meesha madasha adigu soo ma ahayn imaad ugaaska haddii aad tahay imaad marka hore aad wax isku soo abaabushid oo dhinaca labada dhinac isu soo dhaweysid puntland gobolka mudug iyo madaxweynehi aad la soo hadashaan maamulka aad la soo hadashaan kadibna idinkoo diyaara aad timaadaan cadaado soo ma ahayn bismillahi raxmaan raxiim marka ugu horeysa waa salaamaya dhammaan intaad degeysanaysaan
galaan kadib horta ama oda dhaqameed baan ahay oda dhaqameedkuna weligiisa ama katalis wey ama katalis maaha doorka aan noo sheegayna waxa weeye in aan ka qayb qaato dhismaha maamul samaynta labada gobol galguduud iyo midug ma garat si fiican taasoo qeexaysa in salaadiintu ay door ku leeyihiin maamul kasta oo la dhisayo oo budlig ay yihiin isimadu waayahay uga- ugaas waxaan ognahay- ugaas waxaan ognahay in n hadda ka hor n n puntland ay idinka soo saartay imaydan kusoo noqon karin puntland aadna tihiin dembiilayaan ina qortay sababta ay tirina ayd jabiseen qodobo ama sharciyadii puntland aad iskaga gudubteen n meel aan cidna idin dirsan qaar lagu xukumay xabsi daayin iyo qaar lagu xukumay sanadaba n intaa ka war
bismillahi raxmaan raxiim isimka sidiisaba horta waa sam katalis wuxuuna raadiyaa weligiis muxuu ahay meesha wanaa ka jiro annagu meesha uma imaan door siyaasadeed waxaan nimi doorkii aan ku lahayn dhismo haddaanu nahay inaan ka qaadano doorkaas oo ahaa maamulka la dhisaayo waxa weeye wuxuu ku salaysan yahay markii dayaan laga imaado beelo sidaas darteed bay u kalistay inaan u imaado meeshaan kana qayb qaato doorkaan ku leeyahay waayahay marka doorkii aad ku lahayd muxuu ahaa waa inaan muxuu ahay ka qayb qaadano maamul samaynta labada gobol galguduud iyo mudug oo oo dib u heshiisiin iyo ku salaysnaa muxuu ahay maamul dhisiid ma garan laakiin dee ugaas waxaad fadhideen hadda lix bilood baad fadhideen n madaxweynihii n sida ay noo sheegeen n mas-uuliyiintii hore n ilaa hadda ismaydan arag oo mar kasta oo u yimaado oo u yimaado arrin n idinka uu idinka warwareegay si kastaba ha idinka warwareegay taasina waxay kutusaysaa in aad meesha aad kasoo jeede jeedaan aydaan idinku matelin saas ayuu idinka warwareegaysaano anagu u qaadanay n maanta wuxuu ka degay n garoowe oo arrinta uu had u tegay oo loo badinaya ay tahay arrinta n gobolka mudug oo weliba uu rabo inuu laba u kala gooyo waqooyi iyo koonfur markaas suma ahayn ugaas n marka hore intaydan cadaada iman aad cadaada taad ka talinaysid inaad ugaas baa tahay meeshaadi aad markii hore aad kasoo talisid oo waxaad isku ogtihiin aad la timaadid cadaado intaad n kooxaad ku imanaysaan meesha si wanaagsan horta doorkii madaxweynuhu wuxuu ku tegay meesha qanuun ahaan waa maamul ka tirsan maamulka puntland dowladda uu madaxda ka yahay anaguna waxa weeye doorka aan ku lahayn dhismaha alakan bauni labada gobolna de waxa weeye qaynuunka dhigaya dastuurka u yaala soomaaliya wuxuu digayaa laba gobol iyo wax ka badan inay maamul dhisaanin laakiin ma dhigaayo in laba gobol iyo degmo loo sameeyo maamul marka gobol iyo eh, degmo loo sameeyo marka anagu eh, tegitaanka uu tegay madaxweynuhu kama aanu xulin bilah inuu tago eh, doorkiisii siyaasadeed iyo doorkiisii maamul eh, muxuu ahay administration bay horta ku salaysan tahay tegitaankiisu Eh, aad baana usoo dhaweyneynaa Eh, anaguna waxaan insha allah ku dhaweynahay inaan doorkii aan ka lahayn maamul dhisidaan gobolkan eh, galguduud iyo mudug inaan doorkaan ku lahayn insha allah ka heli doono Eh, sababtoo ah eh, madaxweynuhu waxa uu ku dhaartay dastuurkii loo sameeyey eh, eh, dowladda federaalka soomaaliya isaguna wuxuu qeexayaa in laba gobol iyo wixii ka badan loo sameeyo eh, maamul Eh, marka madaxweynuhu isagu go-aanka la gaari karo dastuurkii eh, eh, oftida loo qaaday oo soomaaliya dha ansixisay inuu maanta qaarna ka tago qaarna uu qaato waxa munaasabana maaha waa meesha ka jirana maaha waayahay idinku maxaad ku kala n jeclaysanaysaan in ay puntland gobol ka mid ahaa intaasoo shan iyo toban sano ka mid ahaa maanta in loo raro dhinaca kale maxay soo kordhin kartaa
waxaan annagu waxaan horta meesha u nimi waxa weye maamul sida labada gobol maxaase kala qaybinta dalka iyo kala qoqoyida dana ku jira balauno arrintaas ku jiine marka dhinaca kaleba soo ma noqonayso in la kala qodqodayo puntland waxay ka tirsanayd mudug mudugna n puntland bay ahayd marka in cadaado la keeno maxaa ku jira oo hadda weli aan dhismin la ishaysaysto maanta dadyu ka baxayeen oo lahaayeen n shirka n looma dhama iyo kuma qanacsanin in wax hadda la aasaasayo inaad soo aadaan wixii dhisnaana aad tidhaahdaan waxba kama jiraan taasi maxayna tusaysaa
sideeda waa haddii qof mar maamul la dhisaayo waxaa haboon in lagu qeexo muxuu ahaaye muxua tafsiirka lagu saleeyo annagu sida hadda noo muuqataa maamulkan leya labada gobol baa loo sameynaya ma aha mid madaxweynuhu qeexay waa mid waxa weye hab siyaasadeed lagu wato iyo gosi muxuu ahaaye dhul ma garatay waayahay n yaa kaloo mas-uuloo jooga goobteena la jooga n ugaas
cabdirasaaq cabdirasaaq kornka ugu degay assalaamu calaykum calaykum asalaam cabdirasaaq kusoo dhawow madashaas sigistii su-aasha aan ku weydiinayno waxaanu ognahay inaad fadhideen afar bilood cadaado hawshuu siday u socotaa maxaa dhiman oo laisla mari laayahay afar bilood waan joognay afarta bilood oo halkaan aan joognayna waxaa jiray waxyaalo hoose oo la xalinayay oo aada iyo aad shirka waxaa jiray oo kamid ahaa shirkii muusamareer ka socday oo dibad heshiisiinta oo wakti dheer qaatay iyo shacabka deegaanada maamulka dhisanayay oo aan badankoodu usoo diyaar garoobin in ay kasoo qayb galaan maadaama aan guddigii qabanqaabadu usan imaan iyo ciidamada midowda africa oo qayb ka ahaa sugidda amniga oo iyaguna daaweerta inta badan shirku culad badhaxay sidaasa kamid ahayd laakiin waktigii furitaanka shirku waxay ahayd habka loo furay habka haybadda madaxweynaha soomaaliya ayaa lagu furay ma ahayn waktiga shirka la furay xilli ay ergooyinkii ka qaybgeli lahaa iyo salaadiinta ergooyinka soo xili lahaa dhammaantood laatiligeed waxaad dareemaysaa hadda in xaaladdu ay socoto balse ay jiraan khilaafyo yaryar oo u dhexeeya cidda shirka hagitiisa gacanta ku haysa ayna arrintaas ka ordaneed garaynaysa dowladda federaalka gaar ahaan wasaaradda arrimaha guduhu waxaana rajaynaynaa dhammaantood in laga gudbi doono insha allah waxa ugu weyn oo hadda caqabada ugu weyn oo shirka haysata dibdhiciisa iyo hadda dadka ka baxayo oo durtaba dareemaya imaanay shirku u socon qaabkii loogu talagalay maxay tahay walaalow burburka soomaaliya wuxuu kasoo bilowday qarankii wuxuu soo maray qabiil wuxuu soo maray qoys halka qof oo soomaaliga ah goonihiisa u burbursan oo wuxuu u baahan yahay in shirkiga heshiisiina loo qabto waxaan dareemaynaa dadku inta badan waxa ay shirka haddiicidu ka baxaysa ay uga baxayaan ama caqabaduhu yihiin in ay muuqanayso waxoogaa garab uraaricin ah oo cidda shirka hagaysa ay dadka qaarna dhegaysanayso qolyana faquuqayso oo ay duutiyayaan xuquuqdoodii ayaa muuqata taasaa waxay kalifaysaa marka in cabashadu ay sii badato mar walba waktigana dib u dhaco waayahay idinka yaa shirka idinkaga jira oo guddiga idinka mida haddaad tihiin waqooyiga galkay waqooyiga mudug guddiga qabanqaabada guddiga qabanqaabada hal qof ah oo kasoo jeeda waqooyiga mudug kuma jiro salaadiinta hadda marka la diyaarinayeyna waxa ay soo jeediyeen saxiixayaasha in shan qof oo dhinaca kasoo jeeda waqooyiga mudug lagu daro dowladda federaalkahuna rool ahaan waxay u isticmaashay magac ahaan mooyaane maamuus ahaan uguma jiraan labadaas arrimood oo aada iyo aada laba arrimood oo isu diidahaya ah ayaa waxay kalifahayaan hadda inaanu arrintan cabashadaa soo jeedino waayahay markaaad aragteen in aan laydinku dalin ergooyinkii oo aada aragteen in madaxweynihii sidaa idinka warwareegayo taasi maxayna tusaysaa
waxayna tusaysaa oo keli ah in aysan dowladda federaalkaahu awood badan u lahayn go-aamada ay soo saarto sida ay ku dhaqaajin lahayd oo keliya ma laga yaabaa in ay weli puntland ay pressure badan ku hayso si aan shirka looga qeybgelin dadka ka socda waqooyiga gaalkacyo taasu way iska caddaay oo hadda markii ay macaamilayaan dowladda federaalka iyo puntland waxay u macaamilaan sidii laba dal oo daris ah ee uma macaamilaan sidii dowladda federaalka soomaaliya iyo maamul goboleedka puntland inay yihiin oo kale waayahay iyaa kaloo jooga oo mas-uul inala jooga adoo dhiidi karta waxaan ula joogaa odayaal badan laakiin waxaan jeclaan laha inaan intaas kusoo dabagalayno waayahay su-aasha ugu dambaysa aan aan idin su-aalayaa waxay tahay maxaad marka dad yo badan ayaa ini dhegaysanaya maxaad kusoo gabagabanaysaan dardaarana waxaan kusoo gabagabanaynaa in mujtamaca soomaalida oo ah dad walaalo ah oo aan ahayn qowmiyado ee hal qabiil ah aan la kala qoqobin in gumaysiga farsamaysan ee qabyaaladu ay u tahay hormuudka laga daayo in la deexo waxa kala reebaya labada wiil oo magaalada gaalkacyo wada degan oo laleeyahay midna xagga waqooyigaha loo jebiyey midna dhinacaas koonfurtaha loo jebiyey oo halka guri wada degan oo isku yaalla oo isku haybta ah waxaan ummadda soomaaliyeed usoo jeedinaynaa in ay maamulada la dhisayana gacan siiyaan kuwii hore u dhisnaana gacan siiyaan dowladooda federaalkana gacan siiyaan waxaanan u rajaynaynaa in ilaahay madaxdooda u hagaajiyo haddaba dadyowga sharafta leh ee naga dhagaysanaya adduunka dacaladiisa waxa aanu khadka telefoonka ku wareysanaynay odayaasha ka socday gobolka mudug qeybtiisa puntland oo ku sugan magaalada cadaado وأنigoo waraysanayo yaasiin ducaalaa waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu meesha aad ka dhegaysanayseena waa madasha sigisty oo had iyo jeer iyadu kuwalan siday soomaali oo dhan ugu waraysanayd halkan informationadeedana inoo soo guursiin lahayd haddaba waxaan u mahad celinayaa maamulka madasha sigisty